bismillahi raxmaan raxiim horta shalayto jabad waxay qaadatay go-aan xagga joojina waxaa jira wadahadalo muddo noo socday iyo baaq hore oo jabhadaha goobnimo doonka iyo kuwa dagaalamaya iyo xisbiyada mucaaradka kuwa hubaysan kuwaan hubaysnayn ay dawladda ugu baaqday inay iman karaan oo lawada hadli karo iyadoo taasi jirtay yaan marxaladan u aragnin xaba joojin la sameeyo samar ahaanta aan wafti u diro addis ababa iyo dalka yagiiba waftigaas oo dalka usii gudbaya dawladda ethoobiana is arkayaan shacbiganagina la kulmayo oo dhammaan gobolada iyo degmooyinka inaanu soo booqano oo dadweynahanagii oo muddo kala xidhnayn is aragno wada hadallo oo isasalaano iswariidino kadibna aan umuurahanaga si wajia uga tashno sidaasuu waftigan ku yimid waayahay marka maxay tahay ujeedada rasmiga ah ee aada u tagteen marka laga soo tago arrimahaas aada sheegtay waxay tahay inaan horta hore bal jawiga qallafsan ee dagaalka qowmiyaadka ah ee soomaaliya iyo orumada udhexeeya inuu qabuubo inaan xaalad xaaladda qaxa iyo cabsida ku jirta shacabkanaga aan ka kanadayno oon dejino in wadahadallo hordhac ah oo wadahadalada weyn ee jabhadda iyo dawladda etoobiya dhex mari doono hordhaca aan samayno inaan ugoolxaadhno shirweyne qaran oo ummadda soomaaliyeed ay qabsanayso umuuraha inuu waftigani sii qabto wadahadaladii iyo guddiga wadahadalada iyo dhexdhexaadidihii ku dhex jiray iyo xaaladahaasi sidooda loo socdaan ballamaan laleeyahay taasay ku xidhan tahay laakiin inaan kalsoonina abuurno dadkanagana dejino siina booqanana hordhaca aanu noqono shirweynaha qaranaan damacsannahay iyo mideynta dadkanaga isu keenidooda tafaraarku iyadoon dareenay arrimahaasa yaa yaa keenay waftigii in hore loo soo diro waayahay marka wadahadaladaas aada sheegtay dhex mari doona idinka iyo dawladda goorma ayay bilaaban doonaan kulli ama isbuucan ama isbuuca ku-xiga dhinacyo saaxiibo la labada dhinac baa ku jira inaan waxayna saxaafada la wadaagin inaan kasii inaan sii bujiyo ama aan dabool ka qaado laakiin w waxaan qiyaastaga inay dhowdahay waana jeclahay anaguna wadahadallo kooban oo isfaham kooban ama hordhaca oo aan ku dejino muxuu ahay dalkayagii dadkayagii ugu gudubno oo aan ku midayno intay kuwaasi socdaan inayn xaaladdu wadooyin kala marin baan usoo horumaray cadaani tan iyo kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii o n l f dagaal ayay waday dhiig badan ayaa daatay dagaaladaas oo aada ugu soo horjeedeen dowladda ethoobiya kuna raadineyseen madax banaani ee soomaalida marka maxaa natiijo ah oo idinkaga soo baxay dagaalkaas mowqifkiiniina maxaa iska bedelay dagaalka khadiyada si fiican buu u diiriyey dad badan iyo naf badan baa nagaga nagaga baxay iyo hanti badan ha yeeshee qadiyada iyada miiskaysa miisku keenay ismoogeysiintii dawladda etoobiya xaaladaasi way ka gudubtay shacabka iyaguna qadiyad buu yeeshay haddana arrimaha wadahadalka inaan xal laga gaadho miiska saaran bay kamid tahay dadka soomaaliyeed in xoog lagu qabsado bayay qabaan marka ilaa sagaashan iyo afartii keliya maaha afartan iyo sideedii markay etoobiya wadaageni dib usoo gashay laga bilaabo xaaladani way taagneed marka waxay u baahan tahay in run laga sheego dadka soomaaliyeed xoog bay dareensan yihin in lagu haysto qori laguma hayn karo si dhab ah waa inay dawladda etoobiya ugala hadasho oo ay aayahooda iyagu u go-aamiyaan oo ay isu qaataan inay xor yihiin ee aan qori lagu haynin waayahay ugu dambeyntii isbedelo baa ka dhacay edhulka soomaalida ay degto etoobiya gaar ahaan magaalada jigjiga sideed u aragtaan isbedelkaasi isbedeladan waa yani waxaan u aragnaa wax kasta oo maamul ah oo dadka soomaaliya dhisanayo inay iyagu samaystaan inay guryahooda ku samaystaan inay isu tanaasuli karaan inay isdhageysan karaan inay yani is-ixtiraamayaan inay maslaxadooda hagi karaan waxoogaa buuqa dhacay iyo arrimaha arrimaha ay sahleen way jirtaa laakiin annagu jeclaan waxaan qabnaa dadka soomaaliyeed wax ma ismaamul iyo maamul ka weyn baa ka maqan ismaamulka intii lagu mashquuliyo wixii ugu weynaa laga dhigo deedna aada loogu mashquulo kolba meel loola caro intii salad lagu rito kolba meel la geeyo yacni waa hankooda hoos loo dhigayaa kursigu waa wax yar oo afartan centimeter buu dhan yahay balliciisuba shacbiga iyo haayihiisa iyo ayakatarinta iyo xuquuqda federaalka kuleeyihiin xaqa ay kuleeyihiin khayraadkooda xaqa ay uleeyihiin inay midoobaan oo ay muuqdaan oo ay nabad helaan oo ay adadooda ka talin karaan oo yani taa inay umuuqato iyo midnimada iyo muxuu ahaaye etoobiya qowmiyado weeye qowmiyadda soomaalida inay noqonin ugu hooseysa qowmiyadaha kale etoobiya xagga duruufta siyaasiga iyo duruufta dhaqaale iyo duruufta nabadgelyo iyo muxuu ahaye ka qayb qaadashada iyo go-aaninta aayahooda ama inay arrinta yani inay aayahooda gacanta ku hayaan qowmiyada waxaan dareemeynaa etoobiya ka jira oo kale oo fara badan oo arrintooda gacanta ku haysta ama ha ku qanacsanaa etoobiya in la joogaan ama ka baxaan dadka soomaalidii taan ugu baaqayn anaga waxaa weeye shirweyne qaran baan qabanaynaa hordhiciisi baan u soconnaa dadka nayanaan midaynaan rabnaa umuurta mas'alooyinka yararkaa ee la weyneynayo wax ka weyn baa dadka soomaaliya yaalla inaan muxuu ahaye usoo dhicinana waan doonaynaa wada jir iyo midnimo yaa la rabaa